barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha oktoobar waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixinna ka hadlaysa dhalinyaro wax ka barata degmada xudun ee gobolka sool iyo caqabadaha ka haysta dhinaca leyrka amaba korontada degmadu waa magaalo weyn waa magaalooyinka waxay ku jirtaa ugu waaweyn gobolladeen sool iyo sanaag leyrhkeedu wuxuu soo dhacaa shanta iyo barka galabnimo waynu ognahay xilli habeennimo ah dhib badan baa iman kartaa laakiin duruuftaa haddii alla ka dha waxbaanu ku dhignaa oo ardayda dufcadda galaaska ugu horreya wuxuu soo galaa shanta iyo barhka galaaska ugu dambeeyana wuxuu ka baxaa koob iyo tobanka habeennimo sidoo kale qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a kulan loo qabtay hay-adaha garsoorka iyo saxaafadda somalilan oo looga hadlay xeerka lagu dhaqo saxaafadda inta la gaari doono ama la bedeli doono xeerkan wax laga bedeli doono lagu dari doono waxyaabaha ka qabyada in la dhiirigeliyo la dabaqo kii hore inuu yaalay oo kaa lagu xukumo ama kaasi wuxuu goynayo ee uu sxufiga ama dembi gala ama qalad sameeya ama isaga muxuu aha lagu gafabo in horta kaa la maryo heese kala duwan ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijka
heesahaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad goordhow maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
xogayaha guud ee qaramada midoobey banki moon ayaa ku baaqay khamiistii in baaritaan lagu sameeyo duqayn loo geystay iskuul ku yaala syriya kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad soddon qof kuwaasoo badankooda ay yihiin carruur haddii ay si ulakaca u dhacday weerarkani waxauu noqonayaa dembi dagaal ayaa lagu yiri hadal qoraal oo ka soo baxay xafiiska bankimun ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain gordon brown kaasoo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee xagga tacliinta ayaa sidoo kale ku baaqay in dhacdada lagu sameeyo baaritaan dembiye dagaal maayar magaalo ku taalla dalka filibiin ayaa si toosa ugu eedeeyey madaxweynaha dalkaas in uu ku lug leeyahay ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada hase ahaatee maayarkaas waxaa toogtay ciidamada booliska kadib is-rasaasayn dhacday xalay jimcihii samsudiin dimawkum oo ah maayarka magaalada datu saw ambatuun iyo sagaal qof oo kale ayaa ciidamada boolisku ay dileen kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen warbaahinta dalkaas ayaa kusoo warantay in dad la socday kolonyo uu saarnaa maayarku ay rasaas ku fureen ciidamada booliska oo ku sugnaa goob dadka lagu baadho oo ku taalla magaalada makilaala
dhallinyaro kala duwan ayaa wax ka barata degmada xudun ee gobolka sool waxaanay qaar badani xiiseeyaan barashada aqoonta la xiriirta kombyuutarada iyo farsamada casriga ah wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa booqday dugsi ku yaala degmada xudun oo lagu barto barnaamijka kombyuutarka waxaana uu la sheekaystay dhallinyaro halkaasi ku sugnayd qaar ka mida dhallinyarada degmada xudun ayaa waxay iga warameen siday u bartaan barashada kombyuutarka iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan magacay aniga maxamuud jaamac ciise waxaan ku noolahay degmada xudun waxaan bartaa brefetka sahl software degmada xudun aad baahi aad iyo aad baanu qabnay kombyuutarka waayo haddaanu sekretary dhigano ama jaamacada aanu aadi jirnay hadda ardaydan ardaydka horeysaba kombyuutarka aad baahi ugu qabtay waxba laguma qori kari jirin lagama shaqaysan karin laakiin hadda baahidii naga baadisa hal software arday badan baan dhigata ilaa laba boqol ku dhawaad laba boqol konton arday sanadkan waxaan ahay secondary class for four combuterka ma aqoon waxba ma qor jirin waxba kalama bixi kari jirin waxba kama saf karsan jirin laakiinse hadda wax kasta waan garanaya waxbaa ku xisaabsan karaa waxbaa ku diyaarsan karaa casharada waan ku dhigan karaa xaawo jaamac diiriye waxay ka mid ka tahay waalidka carruurtoodu ay dhigtaan kombiyuutarka barashadiisa oo ay ka heleen degmada xudun xilli aan ku booqday dhallinyaro aada u fara badan waalidiintuna waxay ka hadleen inay aada u danaynayaan in ardaydoodu la mid noqoto sida kuwa jooga magaalooyinka waaweyn bal iiga sheekee carruurtaada iyo fahanka waxyaabaha aad is leedahay way ka heli karayaan dhallinyarada aad ka yarar aad adigu dhashay iyo ciyaalka wax kuu dhiganaya bal iiga waran sababtaad halkan u keentay waxay ka heli karayaan micnaha n wax badan oo micnaha luuqadda awooddarre ka haysatay bay taya ka heleen n sidoo kale kombyuutarka oo aqoon laani ka haysatay bay faa'iido fara badan ka heleen n sidoo kale waxay ka heleen micnaha aqoon isweydaarsi dhallinyaradii iyo bulshadii ay aada maaragtay waxaan iskula qaateen marka aada iyagoo u xiiseynaya markaan arkay waan ku taageeray haddana booqashadoodaan meesha uyin balse casharka u qaadanaya marka aada iyo aad baan arrintan aan u taageerin inuu soo dhaweynay marka waxaa anugu faa'iido ii noqotay maadaama oo cilmigan anigu aanan aqoonu lahayn uu tayadiisii iiga dhacay isna uu himilo u hayo markaa saas laajigeed baan ugu qanacsanahay uguna taageeray waalidiinta maxaad ugu baaqaysaa fariintaad faraysaa maxay tahay wallaahi in badan waxaan ugu baaqayaa oo aada maaragtay xilligan aan u guureynayaa micnaha inaan arko inaan micnaha in badanna waan ku celceshay haddana waxaan ugu ugu ku boorinayaa ugu micnaha u sheegayaa inay ardayda keenaan wax baraan ama secondary ha ka baxo ama dugsi hoose dhexe ha ahaado micnaha inay waxbarashadan keenaan kombyuutarka aada bay faa'iido weyn bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa axmed jaamac cismaan alxamdulillah waan ku faraxsannahay barashada kombyuutarka oo aanan hadda ka hor aanan hore u dhigan aqoonna dad lahaynna magaalada way imanayaan ama waad baran doontaan dhallinyar ahaan idinkoo degmada xudun jooga inaad waxbarashada noocaas oo kale aada bilowdaan wax fi- wax badan baan ka faa- ka fahanay insha allah faa'iido weyn waanu ka gaadhnay dhallinyaro ahaanna waanu ku wada faraxsannahay dhammaan waanu inaanu heer ka gaadhno oo aan dhigno barashada kombyuutarka Een, maxaad is leedahay mustaqbalkaaga oo ka tari karayaa aada adigu dareensan tahay
waxaan isleeyahay wax weyn buu ka tari doonaa dhammaan ardaydaba ama wix dhigtayba wuu ka tari doonaa sababtoo ah cid hore u taqaana ma jirto Een, waxaa jira waxyaalo badan oo magaalada oo ay uga baahan tahay kombyuutarka waxaa jira dadyaalo dad ajaanib magaalada dhankaa ka yimaada oo ka- een, qabta magaalada ama ka shaqeeya marka haa shaqooyin marka way ka faa'iidsan doontaa dhalinyaradu qaar jaamacaday gaari doonaan oo way ka faa'iid gaaraan heerkaysii gaari doonaan qayb magaalada way kaga shaqaysan doonaan marka waxaan aaminsanaya waa laga gaari doonaa insha allah kaagana kor u qaadeen sidoo kale qaar ka mida macallimiinta ardayda wax ku bara degmada xudun ee u keenay kombiyuutarada ayaa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyaradu wuxuu wax ka weydiiyey macallimiintaasi mid ka mida barayaasha ayaa waxa uu sharaxay isagoo magaciisa ku bilaabaya faa'iidada dhallinyaradu u leedahay inay u keenaan barashada kombiyuutarka maadaama degmadan ay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn ee ku yaala gobolka sool
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga oo ah cabdixakiin saleebaan warsame ka mid ah macallimiinta ka howlgala shirkadda sahal software gaar ahaan xarunteeda ku taalla degmada xudun Een, kolley waxay soo martay marxalado kala duwan qaarkood way arkaayeen laakiin falilaahi alxamdi markii dambe waxaan ku guulaysanay inaanu markii ugu horreysay degmada xudun ka howlgelino barashada cilmiga i t-ga ama loo soo gaabiyo information technology taas oo ay iska kaashadeen ururka ugbaad iyo xarunta weyn ee sahal software laascanood markii la yidhaha degmada xudun baa lagu dhigayaa bal iga sheekee xoogaha xagga leydhka idinku adag oo leydhka oo kale maalintii ma leh waa habeenkii oo kale saacadaha aad halkan joogtaan bal iga sheekee wallaahi waa run caqabadii aadka noogu xumayd waxay ahayd laydhka oo ilaa iyo haddana haysataa degmadu waa magaalo weyn waa magaalooyinka waxay ku jirtaa ugu waaweyn gobolladan sool iyo sanaag Een, leydhkeedu wuxuu soo dhacaa shanta iyo barhka galabnimo waynu ognahay xilli habeennimo ah dhib badan baa iman kartaa laakiin duruuftaa haddii alla ka dhigo waxbaanu ku dhignaa oo ardayda dufcadda ee galaaska ugu horreeya wuxuu soo galaa shanta iyo barhka galaaska ugu dambeeyana wuxuu ka baxaa koob iyo tobanka habeennimo intaas oo saacadood aan u malay inay lix saacadood tahay galaasyadu waa isdaba joog waayo waxaa khasbaysa baahida loo qabo laydhka
wariyaha v o a cabdikariin olol oo wuxuu ahaa booqday dugsi ku yaala magaalada xudun oo lagu barto barnaamijyada kombyuutarka islamarkaana la sheekaysanayay qaar ka mid a ardayda ku sugnay dugsigaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro kala duwan ayaa xiisaysa warbaahinta iyaga oo qaar badanina ay xilligan ku biireen hay-adaha warbaahineed ee ka jira deegaanada soomaalida boorama waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha garsoorka iyo saxaafadda somalilan iyo qaybo kale oo bulshada ah taas oo looga hadlayey xeerka lagu dhaqo saxaafadda haddaba wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dadkii ka qayb galay oo aragtidooda weydiiyey xuquuq ahaan iyo ka saxaafad ahaan waxaa habboon in lagu dhaqo xeerka saxaafadda in lagu dhaqo wariyaasha oo arrinka la madaniyeeyo oo laga daayo maxaan ku dhaa ciqaabta dheer ee loo geysanayo hantilayaasha mulkiilayaasha tifiyada iyo idaacadaha iyo dadka ka shaqeeya xuquuqdooda in la dhowro xeerkii ciqaabta xilligii na in dib reformta loogu sameeyo laga dhigo xeerka saxaafadda iyo xeerka ciqaabta wax isqaadan kara dee eedda waxa iskale xafiiska xeerlaalinta xeerlaalintu waxay soo gudbiso mana anagu hadiyo jeernaana suurtaa ku samaynaana qodobkaasi ma qabanayo qodobkaasi waxa weeyaan qodob outdated oo meesha ka baxsan maxkamaddana waxaan ka codsanaa had iyo jeer bal inay dib u eegto wariyaasha inay dib u eegto oo saxaafadda aan la caburin oo laga hortago nidaamkan maxaan ku dhahdaa caburiska iyo laalista laleeyahay had iyo jeer lagu hayo wariyaasha taasaan nagu taaganahay maxkamadihii waddankana waxaan ka dhaadhicinay in bal arrinka hoos loo dhigo oo la fududaydiyo iminkana insha allah waxaan ka rajaynayaa in war fiican uu ka soo baxo maxaan ku dhahdaa maxkamadaha dastuuriga oo la yidhaahdo arrinka madani baa laga dhigay oo damaanada loo ogolaado maxamed cawaale daahir waxaad ka mid tahay weriye inta badanna ka soo warrama sayla waxaad u warantaa t v-ga home cable t v seed oo aragtaa xeerkan laga doodayey ee xeerka saxaafadda ee somalilan ee maanta halkan ay ka soo qayb galeen bahda garsoorka iyo weriyayaasha maxaad ka fahamtay
waa su-aal aad muhiima run ahaantii horta labadii maalmood u dambeeyey waxaanu halkan kaga doodaynay xeerka saxaafadda oo ay kasoo qayb galeen warbaahinta ka howlgasha gobolka awdal iyo salal iyo sidoo kale garsoorayaasha iyo xeerlaanta gobolkan runaantii anugu wax badan waan ka fahmay waxaan ka midna waxyaabahan ka fahmay horta waxay u baahan tahay xeer lamber toddobiyo labaatan two thousand four wax badan baa u baahan in laga shaqaysiiyo oo intan maanta ku qoran meesha lafteedu in laga shaqaysiiyo u baahan kana shaqaysiiyaan saxaafaddu oo ay ku dhaqmaan waxaan aaminsanahay haddii intan ku qoran ay ku dhaqmaan saxaafadda somalilan ka howlgasha ee sharcigan loo dejiyey iyagaa leh inta badanna qeybbay ka ahayn markii la sameynayey suxufiyiintu oo xaggooga inta badan ka timiday sidaas darteed haddii laga shaqaysiiyo intan ku qoran kala barhkeed waxaan aaminsanahay inaa la gaari karayo guulo ka yimaada dhinaca saxaafadda oo ay yaraato caburintii marka hore lagu hayay ta labaad waxaan ku arkay qodobo fara badan oo u baahan in wax laga bedelo waxaa ka mid a qodobo isburinaya oo midi leeyahay waxa uu waajib ku ah wariyuhu inuu u doonan karo meel u doonan karo xeryaha dowladda oo kale mas-uuliyiintuna u fududeeyaan waxaa kaloo jira isna qodob kale oo ka xaaraantinimeynaya sidaas darteed in labada qodob inta la isku farxo mid ahaan meesha laga saaro wax ka beddelan lagu sameeyo runaantiin waxaan markaa labaad aada usoo dhaweynayaa kulankii labada maalmood halkan nooga socday oo aan wax badan ka fahanay waxaan mahad gaar u celinayaa ururka suxufiyiinta somalilan ee solja maamulkooga ugu sarreeya somalilan iyo kan gobolka gobolada galbeedka somalilanba waa maasanti liibaan cabdi xasan waxaad ka mid tahay howlwadeenada ururka saxafiyiinta somalilan ee solja muddana laba maalmoodna halkan tababar baad ku hayseen muxuu yahay yani doorka ururka solja uu ku leeyahay hawshan in dib u eegis lagu sameeyo xeerkaasi hore u jiray iyo caqabadaha magaranaysa iminka ka horyimid saxafiyiinta iyo isfaham la-aanta ka dhexaysa bahda wariyayaasha ama bahda saxaafadda iyo xukuumadda somalilan kulankan maanta aanu u fadhinay aynu qabanaynay muu ahayn mid lagu lafagurayo xeerkan iyo wax laga bedelo laakiin wuxuu ahaa mid lagu gogol xaadhayo qolooyinka sharci dejinta ama qolooyinka garsoorka aan idhahdee garsoorkana lagu tusayo inay kiiskii criminalisationka ay ka soo bedelaan ciqaabtii oo ay ka dhigaan civil dabaqaana xeerkii waad ogtihiinoo de muddo waxaa la sameeyey xeerkan saxaafadda ama bresloga waxaa la yidhahdo labadii kun iyo afartii labadii kun iyo afartii ilaa maanta waxaa u dhexeeyay saddexiyo toban sano saddexiyo toban sano waad garan karaysaa sida jawigu isku bedelay iyo marxaladaha maanta ay marayso saxaafadii waddanku waxaa loo baahan yahay oo lagama maarmaan noqotay maadaama caqabadihii iyo iska horimaadkii iyo ay bateen eh, suxufiyiinta iyo xagga xukuumaduba in la helo xeer la jaan qaadi karaya kolba xaaladda lagu jiro Een, xeerkaasoo labadaba ilaalinaya suxufigii ka ilaalinaya inuu qalad isagu sameeyo een, suxufigii in qalad lagu sameeyana ka ilaalinaya se waxaanu aada usii dhiirigelinaynaa oo kulankan maanta aynu qabanay iyo kulamo badan oo gobolada ka qaban doona baan sii dhiirigelinaynaa ujeedada ugu weyn waxa weyaan in horta inta la gaari doono ama la bedeli doono xeerkan wax laga bedeli doono lagu dari doono waxyaabaha ka qabyada in la dhiirigeliyo la dabaqo kii hore inuu yaalay oo kaa lagu xukumo ama kaasi wuxuu goynayo ee uu suxufiga ama dembi gala ama qalad een, sameeya ama isaga muxuu aha lagu gafaba in horta kaa la mariyo kaa la dabaqo maxkamadahaynu ku shaqeeyaan kana soo guuraan final courtkan la sameeyey nineteen sixty abofkii mataqaana la sameeyey in laga soo guuro Een, kenyanna uu dhaqan galo ujeedada ugu weyn ee horta kulamadan maanta iyo kulamada dambe soo socda baanu qaban doonaa waa kaas buu daaran yahay aada u mahadsan yahay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo ka waramayey kulan looga hadlayey wax ka bedel lagu sameeyo xeerka saxaafadda somalilan oo hay-adaha garsoorka saxaafadda iyo dhinacyo kala doonaya ay ka qayb galeen oo boorma lagu qabtay caasha
waxaan markaana dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa heestan dabacsan oo ay ku luuqeynayso hibe maxamed waa heestan kudhageedu yahay xiise bur
xidigyahow adowa xerya sama ku noolban xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa xerya sama ku noolban xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskanii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskanii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskanii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskanii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnaha nahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadi igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu
codkaasi macaan hibe maxamed hibe nuura intaas haddaanu ku dhaafno haatanna jamaal axmed cismaan iyo xubintii cayaaraha kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno horyaalada kala gedisan ee yurub qaarkood ayaa la dheeli doona dalka talyaaniga naadiga balermo ayaa la ciyaartay naadiga yudaneza waxaana ay saddex gool iyo gool ku badisay kooxda yudaneza maalinta sabtida ayaa waxaa dheeli doona naadiyada bolonya iyo fiorentina yuventus iyo napoli ayaa sidoo kale dheeli doona halka maalinta kale ku xigta atlana iyo genoa ay dheeli doonaan ac milan iyo baskara crotonan iyo cavi verona ayaa wada ballansan impel iyo roma ayaa sidoo kale dheeli doona lazio saswala zambadoria inter milan ayaa sidoo kale wada ballansan dhinaca iyo horyaalka dalkaasi spain haddii aynu eegnana naadiga laganis iyo real sociedad ayaa wada ballansan sporting gikhon waxay la dheli doonta sevilla alaves iyo real madrid oo ay wada dheli doonaan atletico madrid ayaa martgelin doonta naadiga malaaqa halka granada ay u socdaali doonto naadiga barcelona dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aynu eegno dhegaystayaal naadiga sunderland iyo arsenal ayaa ah kulanka ugu soo horeeya ee dhexi doona maalinta sabtida manchester united waxay la dheli doontaa naadiga banley middlesbrough iyo a f c barenmouth ayaa wada ballansan oo dheeli doona tottenham hotspur iyo leicester city wada dheli doonaan halka watford iyo hull cityna ay sidoo kale ballansan yihiin manchester city oo guul raadinaysa ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga west bromwich albion crystal palace iyo liverpool ayaa dheli doona maalinta ku xigta waxaa sidoo kale dheli doona everton iyo westham united southampton iyo chelsea ayaa dheli doona dhegaystayaal waxaa jiray dubaadkan kulamo ka tirsan koobka iyo efelka ee waddanka ingiriiska southampton ayaa waxay gool iyo gool kaga adkaatay naadiga sunderland chelsea waxay guuldarro kala kulantay naadiga westerham united oo laba gool iyo gool ah manchester city ayaa sidoo kale guuldaro kala kulantay naadiga manchester united oo gool iyo waxba naadiga united ayaa ku awoodronaatay sidoo kale dalka spain waxaa la dhelay kulmo ka tirsan kooba dalarey naadiga cultural leonesa ayaa waxay guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga real madrid oo toddoba gool iyo gool looga adkaaday naadiga cultural leonesa dhegeystayaal xubintii cayaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinac yar ay noo hayey laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaa haddaan ku noqonno heesta maalmaha naruurada maxamed siciid cabdi biike ayaa noo haya
igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda qusay dalka siiyey inaa qusay igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanan ku baxay damka siiyey inaa qusay damka siiyey inaa qusay maanaa maanaa naqiyo roob nabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeb duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkee maanaa maanaa naqiyo roob nabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeb duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkee noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu iga daa naftayda hadallada nuxuusta iga daa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn kara qadar qoran nagayn kara iga daa naftayda hadallada naxuusta iga daa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn kara qadar qoran nagayn kara kaanaaxi waaye maxaad ii nuglaysaa inta uu niragi taro niragi taro anigoon ka noogeyn maxaa nabarka aan dheeyey aan dheeyey narugoo shidaysa kaanaaxi waaye maxaad ii nuglaysaa inta uu niragi taro niragi taro anigoon ka noogeyn maxaa nabarka aan dheeyey aan dheeyey narugoo shidaysa noloshaa sidaas codkaasi fanaanka maxamed biikey waxa uu gabagaba u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay jimco wanaagsan u soo noqon u soo noqon maalmihiin